kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka ciraaq waxaa dhowaanahan ka socda iska horimaad u dhexeeya bulshooyinka sunniga ah iyo maamulka shiicada ah ee xukunka dalka haya ra-iisul wasaaraha dalka nuuri almaaliki oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in fadqalalada dalka ka socota ay ka dambeeyaan hadhaagii xisbilbacd ee madaxweynihii hore ee dalka sadaam xuseen waxa uu intaasi ku daray in wadahadalku uu yahay hannaanka keliya ee lagu dhammayn karayo iskahorimaadka dalka ka jira warar hoose ayaa sheegaya in dalalka sacuudiga qatar iyo urdun ay ku lug leeyihiin arrimaha dalka ciraaq ka socda dhinaca kale hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrallah ee dalka lubnaan ayaa hadal uu toddobaadkan jeediyey ku taageeray xukuumadda bashaar al asad ee suuriya xubnaha ururka xisbullah iyo hogaamiyaha suuriya labaduba waxay ka tirsan yihiin madhabta shiicada ah haddii haddaba aynu marka hore eegno dalka ciraaq muxuu salka ku hayaa iskahorimaadka u dhexeeya dowladda iyo bulshooyinka sunniga ah waa kan yuusuf abikar maxamed oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon leh oo arrimahaasi sharxaya arrintan ku saabsan muranka ka dhexeeya shiicada iyo sunniga wuxuu lugta ku hayaa sida ballaaran wuxuu lugta ku hayaa qolada sunno sunniga ayaa waxay ka dacwoonaysaa in aan wadanka xukunkiisii aan la siinin in lagu haayo cadaadin dhinaca siyaasadda ah oo dadkooda la xirxiraayo in mataqaanaa dhinacii oo maxkamadahana cadaaladda inaysan sooreynin marka sidaa darteeda waxay ka dalbanayaan nuur almaliki in uu suubiyo islaaxaad siyaasi ah sida keliya uu kaga bixi kara ma asaqaan waxa waaye inuu suubiyo islaaxaad siyaasi ah qabaai ah dadka xiran muctaqaliinta oo dembiga aan lahayn in la sii daayo laakiin ra-iisul wasaaraha wuxuu arkaa arrimahaasi mashaakilka gudaha iyo tabashada shacabkiisa indha kuma fiirinayo laakiin indhaha wuxuu saarayaa arrintaana inay ka socoto dibada dibadda in laga maalgelinayo oo dowlada carbeed in ay ka dambeeyaan oo maalgelinayo arrinta sidaas ayuu u haystaa wuxuuna leeyahay gobolka waxaa ka socdo waxaa ka socda olola la doonayo dowladaha carabta iyo islaamiga ah in lagu mataqaana awoodooda lagu kala dhantaalo marka arrintaasoo ka bilaabatay dhowr meel oo dowladda suuriya kamid ah arrintaasna ciraaqna way kusoo wajahantay oo maanta wayna haysataa sida ayuu leeyahay in shacabka oo waddan keligiisa in la kala geeyo oo loo kala qeybiyo qolooyin iyo madaahib in loo kala qeybiyo marka arrintaa hadday dhacdane oo shacabka ciraaq uusan ka fiirsanin waxaa dhici doona ayuu layidhi xarbi ahliya ayaa bilaaban doonto ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa eedda deganaansha la-aanta dalkiisa ka socota dusha ka saaray qaar ka mid ah dalalka gacanka carabta sida badan dadka madaxda waxyaaba waxay og yihiin dadka aanan u muuqan nuurulmaliki sida xooga badan fitnada hadda ciraaq ka socoto oo ka bilaabatay wuxuu dusha ugu ridayaa dowladaha carbeed sida qatar iyo sacuudiga ayuu dusha ku ridayaa oo urdan oo markaan dambe kusoo biirtay wuxuuna waxaana loo haystaa isaga waxaa la leeyahay dowladahaas waxay ku haystaan xukunkii sadaam xuseen doorka weyn waxaa ku lahaa sacuudiga iyo kuwait ayaa ku lahaa inuu nuurulmaliki kursiga xukunka uu kusoo fadhiisto shiicada inay ciraaq qabsato oo madaxnimadii ay qabsato waxaa sabab u ahaa dadaalkii ay bixiyeen dowladda sacuudiga iyo kuwait marka markii sawrada ay ka bilaabatay kacdoonka uu ka bilaabday wadanka suuriya ciraaq waxaa laga dalbaday dowladaha carbeed qatar iyo sacuudiga waxaa la leeyahay waxay ka dalbadeen arrintaasi in ay gacan ay ku siiso sawradan ka socoto suuriya laakiin nuurulmaliki arrintaas wuu ka gaabsaday iskabadaa inuu ka gaabsadee weli wuxuu ka geystay gacan libaax ayuu ka geystay in uu taageero xukunkii bashaarul asad marka sababta lagu kicinaayo shacabka sunniga ah waa sidaasi hataa waxaa la leeyahay naayib ra-iiskii mataqaana sadaam xuseen cizat adduuri waxaa la leeyahay oo maalmahan suuradihiisa soo muuqatay oo shacabkana kicinaya oo sheegay in uu asaasayo maleeshiyaad la dagaalama xukuumadda ciraaq waxaa la leeyahay wuxuuba joogaa wadanka sacuudiga sida oo wararka hoose lagu helayo marka waxaasoo dhan waxayna tusinayaan xukuumadda ciraaq mowqifka ay ka qaadatay dagaalada ka soco ka socda suuriya ayaa waxay ku leeyihiin mataqaanaa saameyn weyn maxaa yeelay dowladihii carbeed ee marka hore ku taageeray nuurulmaliki inuu yimaado maanta waxay ka doonayaan dagaalkaasi ka socdo suuriya inuu mataqaanaa taageero oo mucaaradka u taageero ama hadduusan taageerin in xuduudihiisa uu xirto wax kaalmo uusan usoo marinin dowladda bashaar asad dagaalka ka socda dalka suuriya ayaa u muuqda kaxuudunta u ah isfahamwaaga ka jira bariga dhexe dhinaciisa hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrallah ayaa hadaluu toddobaadkan jeediyey si badheedha ugu taageeray madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad islamarkaasna sheegay in ciidamada ururkiisu ay ku lug leeyihiin dagaal ka socda meelo ka mid a dalka suuriya dalka iiraan ayaa isna lagu eedeeyey inuu ciidan u diro dalka suuriya si uu xukuumadda bashaar al asad u taageero ciidankaas ayaa sida dalka maraykankuba horey u sheegay la mariyaa dalka ciraaq gudihiisa haddii haddaba dalalka iyo ururada gobolku ay sii wadaan taageerada dhinacyada iska soo horjeeda cabsi intee leeg ayay arrintaasi yeelan kartaa hadda waxaa laga baqayaa in dagaalka suuriya haddii dowladaha si cad ay usoo galaan dowladaha kala taageersan mucaaradka iyo dowlad iyo dowladda suuriya hadday si cad ay usoo galaan dowladaha iyo mata ururada xagjireenka ah waxaa cad dagaalkaasi in uu ballaaranaayo uu ku fidi doono gobolka oo idin mawaaqifta dowladahana way kala cad yihiin sacuudiga iyo qatar iyo urdun kulli waxay taageersan yihiin mucaaradka ayay taageersan yihiin waxayna doonayaan xukuumadda asad inay ridaan dowladda iiraan ciraaq iyo mataqaanaa xisbullahi kulli waxay taageersan yihiin xukuumadda asad oo marnaba ma doonayaan in mataqana mucaaradka ay la wareegaan talada wadanka suuriya marka saa darteed xasan nasrullahi afka wuxuu ku dhuftay oo wuxuu yidhi haddii aday xaalka sidan uu kusii socdo oo faraha ay la soo galaan dowladaha mataqaanaa hadda taageeraya halkaas waxaa ka dhici doono xarbi weyn oo gobolka oo dhan saameeya
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkuon maanta ku soo qaadannay isfahamwaaga ka soo dhex muuqanaya bulshooyinka sunniga iyo shiicada ee ku nool bariga dhexe intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan